bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa saxaafadda sharafta leh inaad halkaan aynu isugu nimaadno caaway waxaan rabnaa halkaan inaan ka soo jeedinno shir jaraa'id oo ku saabsan booqashadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ku yimid magaalada gaalkacyo ugu horrayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka reer puntland dhisimada waxgaradka ganacsatada dhallinyarada sidii aadka u wanaagsanayd saraakiisha iyo madaxdaba sidii aadka u wanaagsanayd ee loogu wada diyaargaroobay soo dhowayntiisa markuu dalbaday inuu puntland ku yimaado booqasho muddadu maadaama uu joogay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiinno sida wax u dhaceen annaga wasiiradayadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii gaalkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaaladii ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabadeed oo meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u nimid marka inaannu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojinno soo dhowayntiisaas nasiib daro tan iyo shalay waxaannu ku jiray kan puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaannu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey xannaankii loo soo dhowayn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaannu diyaarinnay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego ayroboorrada isagoo puntland booqanaya baannu ugu diyaarinnay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocool umaanaan imaan inaannu shirar gallo oo dadka aannu la hadallo laakiin waxaannu u nimid inaannu waxaannu rabnaa inaannu dad bannaanbax samaynaya aannu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horreeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii lahaydmo halkan waxaannu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinay maantay oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aan ugu talagalay soo dhowayntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka puntland muddada uu joogo arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la ysaga ahaa puntland iyo galmudug hase yeeshee markii aannu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka galmudug ayadoo uu xoogaa dib u dhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xooga la xiriiray waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragallay si mas-uuliyad darra ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday wuuna yidhi anugu hannaana raaci mayo umana socdo inaan isimmo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socda waxa weeye dhallinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhallinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaaba diyaaru ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu u maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad ra-iisul wasaarenimo waxaanan leeyahay ma ahan xasan cali khayre waa saaxiibka shakhsiyan aniga laakiin ra-iisul wasaare soomaaliyeed oo dowladda federaalka ee soomaaliya waynu ognahay maantay xeerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geeddi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas-uuliyad dheelitirani ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dowladnimo haddiise aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay waxaan maqli jiray cimrigaago dheeraada geel dhalaayan waa ku tusaa maanta wixii aanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo soomaaliyeed maaha reer puntland dad badan oo soomaaliyed inay nala arkaan waxaa way dhici karta kuwo badan inay hore u arkeen laakiin iska aamuseen waxaan leenahay waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan madaxtooyada puntland caaway ra-iisul wasaaraha wixii dhacay oo aysan ahayn wax mudankooda ah waxaana rajaynaynaa haddii la ahaydmo arrintaas inay noqoto miday ka dhalato faham aragti dheer leh saaxiibada ayaan kuu rajinayaa aad baanu
wasiirku waa mahadsan yahay sida uu u faahfaahiyey shir saxaafadeedka ujeeddadiisii intii badnayd waxaa sheegay wasiirka igu horreeyey saaxiibkay ah waxaan rabaa inaan ku daro oo aan ka bilaabo inaan marka u horreysa u mahadceliyo dhammaan dadweynaha reer gaalkacyood oo si sharaf leh oo mas-uuliyada ku jirto noogala shaqeeyey labadii maalmo ilaa shalay toole ilaa maanta sidii aan hawsha imaanshaha ra-iisul wasaaraha ay ugu dhici lahayd sida ugu wanaagsan waxaan uga cududaarayaa isimada ganacsatada aqoon-yahanka ururada bulshada waxaan uga cududaarayaa daalkii badnaa iyo sugitaankii faraha badnaa oo ay sugeen ra-iisul wasaaraha iyo imaansho la-aantiisii aad iyo aad baan ugu cududaarayaa waxaan rabaa inaan sheegno dowladda puntland waa dowlad dhisan labaatan sanana soo dhisnayd waxaa lagu yaqaanaa habmaamuus waxaa lagu yaqaanay sharaf waxay leedahay kala dambayn iyo nidaam dowli ah oo ciddii imaanaysa iyo ciddii howlka qabanaysaba ay ku timaaddo sidii wasiirku sheegay wasiiro guddoomiyeyaal gobol mas-uuliyiintii dowladda ee gobolka mudug annagoo iswadanna waxaan halkaan u nimid una diyaargaroobaynay ra-iisul wasaaraha imaanshihiisii waxaa runtii aad iyo aad nasiib darro u ah imaanshihii ra-iisul wasaaraha iyo dadweynaha gaalkacyo oo loo sheegay inuu imaanayo inay u baaqato ooy u suurtogeli weydo shuruud looga dhigay in durbaan loo tumo ra-iisul wasaaraha si sawir u qaato siday noo sheegeen ayna uga muhiimsan tahay sawirka dadkaa loo qaadayo laga qaadayo dadweynaha la kulankoodii waxyaabihii dowladnimo oo laga wada hadli lahaa waxyaabihii shacabku ay ka hadli lahaayeen inay taa uga muhiimsanaato aad iyo aad baan ay nasiib darro u tahay waxaan rabaa inaan caddeeyo marka safarkii ra-iisul wasaaraha ee loo bixiyey socodka nabadda inuusan ahayn socod nabadeed ee uu ahaa socod burburineed socodkaas oo lagu burburinayay galmudug lana rabay in jilaafo loogu dhigo dhibna loogu geysto dowladda puntland iyo dadkeeda waxaan u sheegaynaa marka dadweynaha reer puntland iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigii la socday sida ay u dhaqmeen maanta ilaa shalay aysan ahayn si mas-uuliyadu ku jirto iyo sidii annagu aan u nimid halkan iyo maqaamkii aan rabnay inaan kusoo dhaweyna intaba mid baalmarsan inay ahayd
bismillahi raxmaan raxiim saa la socotaanba magaalada gaalkacyo waxaa nimid bishii sagaalkeedii waxaanu ahayn afar wasiir oo u timid soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha waxaana qorshuu ahaa ra-iisul wasaaraha in lagu soo dhoweeyo maadaama gobolka mudug magaalada gaalkacyo uu yimid dhinaca galmudug uuna sida caadiga ahayd imaanayay dhanka kaleeta ee puntland inaanu si hab maamuusa oo mudan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya hab mudan inaan ku soo dhoweyno waxaanu la xiriirnay madaxda gobolka madaxda degmada waxgaradka odayaasha isimada waxaanu u diyaarinay habkay u soo dhoweyn lahaayeen runtiina waxaa halkaa ka qabsoomay arin la isla gartay ra-isul wasaaraha in lagu soo dhoweeyo hab u qalanta maamul meesha uu joogo waxaanu diyaarinay jadwal aad u fiican saa la socotaa maantay maamuuskii iyo soo dhoweyntaan ugu talagalay waxay ahayd dowladda puntland iyo wasiiradu inay hogaamiyaan arinta jirta marka waxay tahay barnaamijka u dejinay ra-isul waa ka leexday wuxuuna la yimid ajende iyo qorshe aan ku jirinin jadwalka aan u dejinay saa la socotaanba markay timaado madax in la soo dhoweeyo oo halkan lagu soo dhoweeyo waxaa ku lugle arrimo dhowr ah oo ah protocol ammaan mas-uuliyad waxaasoo dhan marka waxaa qaadaya dowladda puntland qorshaan u dejinnay la xidhiidha ammaanka dowladda iyo ammaanka ra-iisul wasaarahaba waxaad fahmi kartaa mas-uuliyadda noocaas markaad qaadatid waa inaad aad jadwal u dejisid iyo qorshahaasuu ku fuli lahaa qorshihii waxaa dhacday ra-isul wasaaruhu inuu ka booday qorshihii aan ugu talagalay qorshayaasha aan diyaarinay sida ay wasiirada iga horreeya sheegaan waxaa ka mid ahaa inuu ra-isul wasaaruhu la kulmo eliidka dadka madaxda u ah gobolka ilaa iyo heer gobol heer degmo dadka aqoon-yahanada ah isimada civil society-ga ururada bulshada waxaasoo dhan inuu la kulmay ahayd hoolkan arkaysaan quruxda bomba diyaar ugu ahayn dadkaas loogu talagalay ra-iisul wasaaruhu intuu ka booday buu wuxuu aaday barnaamij kaleeto aan qorshahaba ku jirinin buu aaday saad la socotaanba waddankeena maanta marxalado kala guuru marayaa priority waxa uu ah dibudhis iyo horumarin wax macnaha hadda badan a u samaynayso in taarget laga dhigto waxa la yidhaahdo igu sawir wax badan bay brograamkaas igu soo waraada dowladda federaalk kusoo jirtay waxaana uga muhiimsan magaalooyinka baahi badan u qabaan dhinaca horumarinta iyo ammaankooda iyo inay meesha dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka waddanka jooga wax laga qabto maalin kasta raali iyo isu soo bax aan waxba u taraynin iyagoo dadkii laga yaaba inay baahi iyo daryeel xumo ay meel kasta u jiifaan lagu lumiyo malaayiin doolar raali iyo isku socod noocaasoo kaleana cidna danu ma ahan